bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllه taعalى babu fضl الصf الأwl عlى الثanي safka hore fadligiisa cadayntiisii buu u baab yahay calى الثanي midka labaad uu ka fadli badan yahay oo uu dheer yahay yani safka hore fadligiisa ka koowaad kan labaad uu dheer yahay marka safka hore safkee la yiraahdaa ahlucilmiga marka waxay leeyihiin safka hore de waa safu lmuqadam waa kan ugu soo horeeyo haddii waagii hore marka mixraabkan oo kale waxaa jiri jiray maqsuura meel la yiraa oo imaamku ou galo oo guri oo kale ah oo si usoo dhisan mararka qaar marka waxaa dhici jirtay in qeybna ay midig bidix ka maraan qeybna ay midig ka maraan imaamka midigtiisa oo maqsuurada iyo meeshaas la gelaayo ay safka kala goynayso kaasoo kale marka waxay leeyihiin saful awal ma aha asaful awal waxaa ah midka hore oo aan kala go-nayn inuu horeeyo ounan kala go-nayn sidaasay tilmaamayaan ilaa hadda meelaha qaar carabta waa ka jiraa mimbarka oo dheer oo inta aada loo dheereeyo mimbarka safka uu kala goynayo qeybna halkaas uga dukanayso qeybna ay dhinacan uga dukanayaan kaasoo kale fadiiladii safka koowaad yeelan maayo kan ku xigo oo isku xiran ayaa saful awal ah bay dhahayaan aimada qaar badanoo ka mid a imaam axmedna uu ka mid yahay ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay saful awalku waa masaajidka in loosoo hormaro hadaad masaajidka waqti hore timaado meeshaad ku tukataba dhib ma lahan buu leeyahay saful awal waa soo hormaridda xoogaa laakiin taasi aad uma xoog badna hadduu soo hormaro qofka inuu safka hore imaado aduu intuu soo hormaro gadaal oo iska fariisto ma gelayo wabilisnaadi qaala ahbaranii yaxya bnu cuhmaan alximsiy whuwa اlqurashiyu saduuq caabid qala xadaثna baqiyatu wahuwa bn اlwaliid can baxiir bni sacdi wahuwa abu khalid aلsaxuuliyu hiqat habt can khalid bni macdan wahuwa اlkalaaciyu اlxumsiyu hiqat caabid wakaana yursil kahiira rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can jubayr bni nufayri can اlcirbaad bni saariyata can rasuuli اlahi sal slma kaana wuxuu ahaa yusallii cala asafi alwali nebigu wuxuu ahaa safka hore inuu u ducaynayo oo uu naxariis ilaahay uga dalbayo oo u ducaynayo talaatan saddex jeer wa cala athaanii midka labaadna waaxidatan hal mar sida tinta dadka xiirto saddex jeer oo ugu duceeyey kuwa gaagaabiyana oo hal mar u duceeyey ayaa safkii koowaad iyo labaadna ay isku yihiin marka waxaa ku sugan fiihi fadlu safi اlأwali calى اthani qaala baabu safi اlmu'ahari safka dambe cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala ahbaranaa ismaaciil bnu mascuudi can khalidin qaala xadaثna saciid wahuwa bnu abi caruubata bacdi nusq waxay dhigayaan can shucbata mana ahan shucba meeshan waa saciid bni abi caruuba can qataadata can anasin ana rasuula اllahi sal l slama qaala atimu safa alwala safka hore dhammaystira uma aladii yeliihi dabadeed kan ku xigo wain kaana naqsun wain wujida naqsun haddii naqsi la helo falyakun fi safi اlmu'ahari safka dambe ha noqdo marka safka dambe waa kan ugu dambeeya marka maxaa yeele wuxuu leeyay safka hore hala buuxiyo haddii naqsi uu imaanayana kan ugu danbeeya naqsiga ha galo ayb kaanada marka wain kaana naqsun ay wain wujida naqsun waa taamo marka saful muaharka waa kan mar walba markaa yacnii isaga ugu danbeeyo oo ay dhacayso inuu mar walba isaga nuqsaan uu yahay oo lasoo dhammaystiraayo hadba qaala baabu safi bayna asawaari safkii cadayntiisiibu u baabya xukunkiisa bayna sawaari tiirarka dhexdooda la safto yani masjidka tiirarkiisa dhexdooda in la safto wabihi qaala ahbaranaa camru bnu mansuurin qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn can sufyaana wahuwa thawriyu can yaxya bni hani wahuwa abu dawuud almuraadiyu alkuufiyu hiqat wariwaayatuhu can ibni mascuudin mursalatun rawaa lahu abu daawuud wاtirmidiyu wالnasaa-iyu can cabdilxamiid bni maxmuudin wahuwa almicwaliyu اlbasriyu aw اlkuufiy hiqat muqil iska raadso adiga hadduu kaa maqan yahay meelaha dambe ka raaraadsan ayb qaala kunaa maca anasin anas maciisaan ahayn fasallaynaa maca amiirin amiir ayaan la tukanay min alumaraa'i umarada ka mid ah amiir umarada ka midaan la tukanay ayb fadafacuunaa ayb wayna riixeen xataa qumnaa ilaa aan istaagnay wasallaynaa bayna asaariyatayni oo aan markaa ku tukanay labada tiir dhexdooda ilaa aan ku dukanay fa jacala anasun anas wuxuu gudagalay yata-aharu inuu daahayo yacnii dib marayo inuu dib marayo oo tiirarkii uu ka dib marayo wa qaala wuxuu yidhi qad kunnaa waxaan ahayn nattaqii inaan iska ilaalinayno hada kan calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga xilliga rasuulka sal l slama waan iska ilaalinaynay inaan tiirarka dhexdooda galno marka xadiidka laba riwaayou ku yimid tirmidi isaga riwaayadiisu waxay tahay inayba ku tukadeen sawaarida oo markaa iyagu idiraar iyo dhib dartiis inay tiirarka dhexdooda ugu tukadeen baa riwaayada tirmidi ay leedahay fadaranaa annaasu dadkii baa waxay noo dhibaato geliyeen inaan halkaa ku tukanno saas u dhahaya xadiidka tirmidi kanna waxaa ka muuqato in lagu soo riixay oo ay meeshaa markaa yacnii halkaa ay ku riixeen inay ku tukadeen hadda kan kuma cadda laakiin sida xooga badan waxay tahay in laba qiso laga kala dhigo marna ay sidaan dhacday marna ay sidaan dhacday marka tiirarka dhexdooda inaan lagu dukanin waaye binaan calaa dalika marka sababka loo diidayana ay tahay sababkuna ay tahay safku inuunan kala go-in midda ugu muhiimsan sababka ugu saxsan uguna xooga badan safka kala go-iisa ayaa la diidaa haddii marka daruuro ay timaado in la gala laa ba-sa oo masaajidka uu buuxsamayo daruuradaas iyada qadarkeedii xaalkeeday leedahay laakiin iyadoo masjidku uunan buuxin in la dhex galo ma aha in laga fogaado ayb baabun ay hada kani baabun baab baabu man wasala safan saf qofkii xiriiriyo ayuu u baab yahay ayb qofkii saf xiriiriyo xaalkiisu marka muxuu noqonayaa iyo xukunkiisu muxuu noqonaa wbilisnaadi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahima bni mathruudin wahuwa abu muusa almisriyu hiqat rawaa lahu abu daawuuda wاnasaa'iyu qala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin wahuwa almisriyu can mucaawiyata bni saalix can abizaahiriyati abuzaahiriyata alximsiy xudayr ayaa magaciisa leylaa saduuqun rawaa lahu albukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wamuslim abu dawuuda wاnasaa'iy wbnu maaja can kahiiri bni murata wahuwa alximsiyu ayضa hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wاlarbacة waana bacdi ahlilcilmi baa waxay ku tiriyeen ninkan inuu yahay waxay ku tiriyeen saxaabi inuu yahay waana wahm ibnu xajar sida uu tilmaamay can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaala man wasala safan saf qofkii xiriiriyo wasalahu اllahu allah xiriiriyo waman qataca safan saf qofkii gooyana qatacahu اllahu allah gooyo sindi wuxuu ku macneeyey qaciga safgoynta wuxuu yidhi walqacu qacigu marka waxay tahay bian yaqcuda bayna asufuufi bilaa salaatin saf inuu gooyo macnaheedu waxay tahay inuu labada safdhe safka dhexdiisa inuu fariisto isagoon dukanaynin badanaa waxay dhacdaa taraawiixdoo kale safkii waa taagan yahay qof baan dukanaynin oo iska fadhiyo wuxuu rabaa hadhow inuu gadaal ka soo kaco qofkaa safkii u gooynaa safkii ayuu jaraya u gooynaa saasuu isaga ku macneeyey ama waxaa kaluu yidhi mancu daakhili min addukuuli fi lfurujaat iyo qofka in laga celiyo inuu buuxiyo meelaha babannaan oo safka ka bannaan in la- laga celiyo mararka qaarna waxaa ka celinaya kuwa ku jira safka oo iyaga laftooda ha ii soo dhowaanin buu leeyahay nacam ha i ciriirinin buu dhahaya ma rabo labadaas xaaladoo isaga ku macneeyey ahlucilmiga qaar kalena waxay iyagu yidhaahdaan bian kaana fii safin fakharaja minhu ow jaa ilaa safin wa taraka baynahu wa bayna man fi safi furjatan ayb waxaasoo dhan marka suwartaa dhan way gelayaan safkiiba uba ka tegay waa ka baxay ama aada buu intuu u sikaday ayaa furjo dhan ayaa isaga iyo ninkii la safnaa u dhaxayso waxyaabahaas oo dhan marka waxay gelayaan macnahaas inta middan dambe ibnu raslaan sharaxa abu daawuudka saasuu ku sheegay aduu siday ahaataba de safkii toosnaantiisa inaad u diido oo aada safkii marka furjo iyo bannaan iyo aada ka muujiso taasaa la diidaa qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-iyu waxa uu yihi abu zaahiriyati xudayr bnu kurayb weeyaan buu yihi qaala baabu dikri khayri sufuufi الnisaa'i haweenka sufuuftooda kan ugu khayr badan sheegideeda cadayntiisiibuu u baab yahay sheegidiisiibuu u baab yahay wa shari sufuufi rijaal iyo ragga sufuuftooda kan ugu shar leh yani sufuufu nisaa kan u khayr badan sufuufu rijaal kan ugu shar badan wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akbaranaa jariiru can suhaylin huwa bnu abi saalix can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam khayru sufuufi rijaali ragga sufuuftiisa kan ugu khayr badan awaluhaa waaye kan ugu horeeyo kan ugu washaruhaa kan ugu shar badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo waay wa khayru sufuufi nnisaai haweenka sufuuftooda kan ugu khayr badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo waaye wa sharuhaana awaluhaa waay kan ugu shar badanna waa safka ugu horeeyo xadiidka muslim baa warinaya alimaamu nawowi raximah llah wuxuu yidhi sababtu waxay tahay sufuufu rijaalkan ugu dambeeyaa wuxuu u dhow yahay haweenkuu u dhow yahay haweenka safkooda ugu soo horeeyana ragga usoo dhow yahay labadan jinsina kulama ay isku soo dhowaadaan fidno iyo shar iyo wax unbaa laga cabsana marka meelihii marka afdalulbiqaac oo masaajidda ah haddii la kala fogeeyey oo la yidhi waxay ku kala khayr badan yihiin inay aada u kala dheeraadaan ayay u kala khayr badan yihiin ay ku khayr badan yihiin haddii la yidhi meel aan marka afdalulbiqaac ahayn maxaad u malaynaya marka nacam ikhtilaadka iyo nimanka naagaha isku dhex jiro iyo waxyaabaha ama isku dhow iyo waxyaabahaas oo dhan khayr ma aha waa un shar fidnaana ka dhalato haddii marka masaajidii maxalu cibaado a la yidhi rag safka ugu dambeeyaa shar ugu ugu xun sufuufta ragga haweenkuna kan ugu horeeya ugu xun kan u horeeya haweenka iyo kan ragga u dambeeya waa isku dhow yihiin de berigii horena masaajidku ma lahayn xijaab iyo teedba ma lahayn marka hadday hadal noqoto waa isu hadal dhawaaka waa ismaqli karaan arkidii waa isku arki waa waa isku dhow yihiin wax unbaa meeshaas ka imaan kara marka ayb mar walba marka rag iyo dumar inay ajnabi kale ah inay kala dheer yihiin bay ku kala khayr badan yihiin ha isku soo dhowaadaan oo dhinaca ha isku qabtaan fidnada zamankan jirta unbay ka mid tahay waladhaa walamaru waxaa kasii qaraar badan oo kasii dhib badan dad marka de diin u nisbo sheeganaya haddana inay ka dhigaanba diin inay yidhaahdaan marka maxaa loo kala celinaa raggan iyo dumarkan ha isku dhex jiraan ha isla fadhiyaan ha isla kaftamaan ha isla doodaan jaamacada beledkan ku yaal qaarkood laba kursi baa laysu ag dhigayaa markaasay murmayaan waxbaa laga doodaa waxaa la baranayaa laleeyahay nacam oo laba haddii wax la baranaa laba rag ma doodi karaan miaha nacam dumarkuna gaarso uma munaaqashoo karaan haddii wax la baranayo marka shar kale un shaydaana yaa ku shaqaynaya qaala baabu lmakaani aladii yustaxabu min asafi meesha makaanka cadayntiisiibuu u baab yahay aladii yustaxabu la sunaynayo min asafi safka yacnii laga sunaynayo xaggiisa ayb xadiidkii safu beyna sawaari halkaan kanu ka dambeeya kanu ka dambeeyey kii aan soo dhaafnay qaala baabu lmakaani aladii yustaxabu min asafi makaanka la sunneeyo in lagu yani tukado safki ka mid ah yani safka xaggee laga sunneeyaa in lagu tukado wbilisnaadi qaala ahbaranaa suwayd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can miscarin wahuwa bnu kidaam can haabit bni cubaydin can ibni lbara ibnu lbara marka waa imaa cubayd wa imaa yaziid labadaa waa un mid labadooduna waa maqbuuliin can ilbaraa qaala kunaa idaa sallaynaa waxaan ahayn haddaan dukanno khalfa rasuuli llahi sal l slam nabiga gadaashiisa aan ku tukanayno axbabtu waxaan jeclaysanayay an akuuna can yamiinihi midigtiisa inaan ahaado markaan tukanayno nebigaan la tukanayno waxaan jeclaysanayna midigta inaan ka marno meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa safka hore weliba dhanka midig inuu afdal yahay waayo saxaabada waxa ay ku dadaalayaan nebiga unbay ka arkeen inuu jecel yahay ayb marka almakaanu aladii yustaxabu min asafi in midigta looga dukado midigta xaggee laga feerinaa marka waa nisbiye adigu halkaasaad ka soo gelaysaa midigtaada waxay noqonaysaa halkan bidixdaada halkan de dabcan waxaa un laga fiirinaa qiblada markaad u jeesato marka qiblada loo jeesto ayaa midig iyo bidix lakale laga fiirinaa imaamkuna qiblada ujeedaa adiga qibladaad u jeesanaysaa midigtu waxay noqonay halkan oo kale marka leanna imaamka midigtiisa waa meeshaan ya bidixduna halkaanay noqonaysaa ee marka yacnii marka qiblada loo jeesto midigtu marka inay fadli badan taha laga qaadana culimada qaar baa marka waxay leeyihin safka qofka haddii ay noqoto in saf iyo uu gelaayo inuu imaamka gadaashiisa wasadka inuu yacnii uu ku dukado ama uu wasadka istaago wax maahan yacni waxay leeyihin xadiid dacfi ku jira kusoo arooray mar haddii midigta imaamka ay fadli badan tahay ee qofku inuu midigta ku dadaalo waa waxba dhexda iyo haddii uunan saf xiriirinaynin dabcan ayb qaala baabu maa cala alimaami min altakfiifi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay cala alimaami imaamka dushiisa ahaaday oo min atakfiifi fududayn ah salaaddii in la fududeeyo waa takfiifun fii itmaamin waa fududayn dhammaystirid ay la socoto ee hadda lagama wado salaaddii hala boobsiiyo oo hala ha laga tago arkaantii iyo duma'niinadii iyo halaga taga ma ah waa takfiif maca itmaamin dhammaystir oo la dhammaystirayan ay la jirto wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can abi zinaad wahuwa cabdullah bnu dakwaan can alacraj wahuwa cabduraxmaan bni hurmus can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaala idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tujinayo binnaasi dadka uu tukinayo falyukhafif ha fududeeyo hadduu imaam yahay ha fududeeyo ha fududeeyada marka waxay tahay yacnii isaga oo dhammaystiraayo salaada sifadeeda iyo arkaanteeda ha fududeeyo lanna nebiga waxaa la yidhi kaana salaadiisa waxay ahayd nabiga qad kaanat salaatuhu qasdan kaana yukhafifu fii itmaamin dhammaystirna lala qabo marka salaadii inay dumaaniinadii iyo sifadii saxdahayd ka baxdo ma aha iyadoo takfiif la raadinayo takfiifku marka waa nisbi qof wax takfiif u ah ayaan mid kale u ahayn meesha laga raacayaa marka waxay tahay arkaantiina in lala yimaado qiraa'adiina laga dhigo qiraa'o dhexdhexaada ila nebiga isaga sidanna waa amray isagana waa sameeyey isaga marka qiraa'adii uu ku tukan jiray salaadaha faradka marka la fiiriyo waa dhexdhexaad waayo salaada subax oo kale diwaali lmufasalka wadaariyaad iyo qaaf iyo suurat lxaaqa iyo waa dhexdhexaad salaad subax waxay ku tahay khafiifay ku tahay duhurka ayaa ugu dheer ka bacdi duhurkiisu labada ragco marka laysu geeyo wuxuu dhammaa qadra aliflaamiim tanziil asajda labada dambena nuskeed casirkana duhurka nuskiisuu sii ahaa maqribkana waxaa badnayd inuu qisaarka ku tujiyo suuradaha gaagaaban marmar uu dheeray jirayna waa jirtay walmursalaad iyo waduur iyo acraaf iyo waa jirtay cishahana owsaad owsaadulmufasal marka intaasi wax culays badan yeelan mayso haddii marka iyadoo intaas lagu dadaalayo wax ay soo kordhaan shay caarid baa yimid asoo saa u tukanayo waa lasii gaabinaa markaas ilmo ooynayo oo kalea la arkay qof baa masjidkii geb waaba dhacayba jugtiisaa la maqlay markaas in lasoo dhdejiyo waay salaada nebigu waa samay jiray liajli caarid waa u samay jiray waxyaabahaas imaamyadan marka hadda jiro intooda agarku wax ma akhrisanayaan sida badan maca dalika waxa weeyaan salaadii qaab tukashadeedii wax badanaa ka maqan waxna ma faaid ma akhrisanayaan mushkila marka ayb takfiifku marka ma qiraa'ada keliyow ku dhacaa mase xataa arkaanta kale salaada inuu iska caam yahaa muuqanayso fa ina fiihim maxaa loo fududaynayaana dadkii dhexdooda waxaa ah asaqiima mid jiran wadaciifa mid taag daran walkabiira mid weyn salaadaha sunnada laakiin ka waran taraawiixdii oo kale ramadaanka marka la tukanayo ee maya taas qofku sunno waay hadduu doono gurigiisuu ku duka karaa siduu isagu rabo waa fariisan karaa haddii uu rabo iyada maya haddii la yidhaha marka taraawiixdiina ha laga dhiga macnaha toban daqiiqa ha laga dhiga haddii la yidhaha nuxurkii qiyaamkii iyo qur-aankii iyo fahamkiisii iyo meeshii ka baxaya wadaciifa walkabiira ayaa dhexdooda ah faidaa sallaa axadukum midkiin haddii uu dukanayo linafsihi naftiisa oo u dukanayo falyutawil ha dheereeya maa shaa-a intuu doono midkiin hadduu keligii dukanayo intuu doono ha dheereeya intuu doono ha dheereeya waxay tahay waa haddii salaadaas aynan sunno ku ahayn takfiif salaada uu dukanayo sunnada ah keligiis hadday takhfiif sunno ku tahay al afdal inuu fududeeyo waay sida labada ragcee fajarka ka horeyso labada ragcee fajarka ka horeysa nebigu waa fududey jiray ilaa caa-isha ay tiri xataa aquula ilaa aan isdhaho hal qara'a biumi lqur'aan talow faatixadiimu ku aqriyey aan isdhahay midaasoo kale marka in la fududeeya sunnaha falyutawil maa shaa-ada ma gelayso waxaa kaloon gelaynin midda maalan imaamkii oo khudbeynayaad u timid salaada khudbada jumcada waa soo gasha laba ragca lagu sunneeya inaad iska dheeraysa ma ahan labada ragca inaad fududaysaa sunnaha khudbada aad dhegaysatid oo xadiidkii wuxuu ahaa qum irkac ragcatayni laba ragca duko watajawaz fiihimaa a ku jirta gaabso soo gaabso ayb culimada marka waxay leeyiin falyutawil maa shaa-da lafteeda wixii takfiif sunnanimadiisu aynan kusoo aroorin waayo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillahi alyashkuriyu can qataadata can anasin ana nabiya sal l slama kaana akhafa annaasi dadka kan ugu fudayd badan buu ahaa salaatan xagga salaada fii tamaamin maca tamaamin lala qabo dheerayn ee dhammaystir yani iyadoo lala qabo qaala abu cabdiraxmaan abu cawaanata ismuhu wadaax wa abu zinaad ismuhu cabdullaahi bnu dakwaan wa kunyatuhu abu cabdiraxmaan ayaa leedaha waalacraju ismuhu cabdiraxmaan ibni hurmus wa abu hurayrata ismuhu cabdu camri bnu cabdi hanmin waqad ikhtulifa fi ismihi ismigiisa magaciisana waa laysku khilaafay haddaad cabdiraxmaan ibnu sakhr u taqaanay khilaafkaas qayb ka mida waxba hariibsanin oo asmaadiisu wax badan ayaa layskugu khilaafay isaga marka mid kamiduu sheegay wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can ilwsaaciyi qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiir can cabdillahi bni abi qataadata can abiihi can اnabiy sal l slama qaala inii la aquumu fi الsalaati salaada ayaan kacaa aniga oon istaagaa fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa sabiyi cunuga yarka ooyintiisa fa uujizu fii salaatii salaadaydan gaabsanayaa marka soo gaabinaya maxaan saa u yeelayaana karaahiyata an ashuqa nicid aan nacaya inaan dhibo calaa ummihi hooyadiis inaan dhibo xadiidku marka waxaa ku jiro dhowr mas'alaa ku jirto masalada waxay tahay mid takhfiifkii isagoo la samaynayo haddii caarid uu yimaado shay caarid oo soo darriyey hadduu imaado shaygaa caaridka waa in lala falgalo oo la siiyo muhiimadiisa in la siiyo waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofkii isagoo inuu dheereeyo salaada rabo haddii uu gaabiyo inuu yacni salaa uu gaabin karo meeshaas marka waxay ka sii qaateen culimada ayb calaa ana man dakhala fii tatawucin qofkii salaad sunno a galo fa nawaa an yusaliya arbacan afar inuu ragco inuu dukadou niyeystay falahu an yaqtasira calaa rakcatayni laba waa kusoo gaabsan karaa salaaddii baad gashay maalan waxaad istidhi afar yaad niyeysatay ragco sunno ah laba haddaad tukata dhib ma leh leanna waxay leeyihiin idaalada nebiga sal ll ly slam qiraa'adii hadda inuu dheeraystaa ku jirtay caarid dartiis buu usoo gaabiyey waa la gaabi karaa salaada sunnada ana labana sunno waa noqon kartaa afarna waa noqon kartaa oo hadda iyada maaha salaaddii duhur ama salaaddii casar oo shan ragco la niyeysanayo in laga dhigaayo ama saddex ragco afar inta la niyeystay saddex in laga soo dhigaayo ma aha maxaa yeele sunnada afarna waa loo duka karaa labana waa loo duka karaa marka dhib ma leh witirkaoo kale qofkii saddex buu niyeystay inuu israaciyo gadaal waa kala goyi karaa laba intuu dukado assalaamu calaykum asalamu calaykum hal haddana gadaal waa u tukan karaa leanna witirku labana waa ku dhawoobi karaa iyo hal kala gaara saddex isku jirtana waa ku dhawooba wax kaa laabaya iyada male ayb sufyaan thawri baana sidaas ka fahmay hadda xadiidkan maca annahu weliba isaga ou qabo haddii sunno la guda galo in la gooyaa ma bannaano oo waa laazime waajibay isku bedeli haddaad sunnada gasho isaga madhabtaas ou qaba haddana maca daalika adoo afar niyeysta laba waa kusoo gaabin kartaa buu xadiidkan ka qaatay ayb imaamku isaguna inuu dareen dadka mu'miniinta inuu u leeyahay la rabaa dhug leeyahay haddii marka uu salaada marka uu galaba uuna waxba kala ogaanayninba waa dhib waay weliba laasiima hadda masaajidan eeraboorada ku dhex yaaloo kale iyo oo dadka musaafiriinta un ay marayaan iyo kuwa meelaha baabuurta laga raaco bosteejooyinka ku dhex yaaloo kale iyo qofkiiba haddaad salaadii dheerayso welwel baabuurkii makaa tegay diyaaraddii makaa tagtay qaar waxaad arkayaba salaaddii iska dhaafaya ama goosanaya qofkaas waa imaamka meeshaasoo kale tujinayo dadka inuu fidneeyo lama raban maqaamkaas wuxuu keenaya in salaaddii dadka loodii kale ninkan hadday diyaaradda ka tagto wareer maanta dhan faker salaaddii xataa khushuuc ku dukan maayo dadka qaar marka waa iska mashaakilka maa ka batay ma fahmaysa khaasatan dadka soomaalida isaga badan ma dareemayaan waxaas qaala baabu ruksati lilimaami fi tadwiili baabu ruqsati ruqsadii caddaynteedii buu u baab yahay lilimaami loo ruqseeyo fi tadwiili dheeraynta wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث can ibni abi di'bin waa moxamed bnu cabdiraxmaan qaala akhbaranii اlxaariث bnu cabdiraxmaan wa huwa alqurashiyu alcaamiriyu khaalu bni abi dib ibn abi dibigan abtigiis waay xaaridkan baa abti ah saduuqun rawaa lahu asxaabu sunan arbaca can salim bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa ya'muru bitakfiifi fudaydin ayuu amraayey waya-ummunaa wuxuuna nagu tujinayay bisaafaati fudaydin buu ayuu yani amrayey suuratu saafaatna waa nagu tujinayay waxuu ka fahmay imaamu nasaa-i dheerayn mar haddii suuratu saafaad lagu tukado waa la dheereeyey waay sindi isaga meeshaan marka wuxuu leeyahay liragbati اlmuqtadiina bihi fii samaaci qiraa'atihi dadka ku daba dukanayo ayuu og yahay inay aada u rabaan qiraa'adiisa inay sii wataan wa quwatihim cala tadwiili iyo inay dheeraynta awood u leeyihiin meesha ay marka fuqahada kasoo qaadaan waay marka ay leeyihiin salaada dheeraynteeda iyo ay ka waramayaan wuxuu leey waa imaamu qowmin maxsuuriina raadiina bitadwiil dad maxsuuriin ahoo dheeraynta raalli ku ah waa lagu tujin karaa waa layska dheeray karaa laakiin mararka qaar maxsuurkii adig see kugu dabdismaan haddii aada salaada la bilowday dad markaa yacni dheeraynta rabo ee ummad kalea iska soo gelaysa meesha marayso salaaddii kusoo leexanaysa iyagu marka inay tadwiil raalli ka yihiin in kale mala waa adag tahay sidaasoo kale una hadda sindi ku wadaa macno ahaanta waxaad moodaa laakiin inay ka roon tahay takfiifka nisbi ah oo hadda suuratu saafaad in salaad subax oo kale lagu aqriyo waa iska nisbi ma ma dherer weyn ma ah aada u dheer ma ah ayb marka nebigu sal ll ly slam waxa uu sameynaya lafteeda waa un takfiif laakiin nasaa-i hadda fahamkiisa in markaa imaamka uu dheeray karo mararka qaar waxayna ku dabdiyeen markaas ama ay ku xireen dadka uu tujinayo inuu ku ogyahay inay raalli ku yihiin qaala baabu maa yajuusu lilimaami min alcamali fi salaati baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yajuusu bannaan lilimaami imaamka u bannaan min alcamali oo camal ah fi salaati salaada dhexdeeda wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can cuhmaana bni abi sulaymaan wahuwa cuhmaanu bni abi sulaymaan bni jubayr bni mucim annawfaliyu lmakiyu qaadiha hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslimu abu dawuuda wtirmidiyu fi shamaa'il wاnasaa'iyi wabnu maaja can caamir bni cabdillahi bni zubayr can camr bni sulaymin الzuraqiy can abi qataadata qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay yaumu nnaasa isagoo dadka tujinayo wahuwa xaamilun umaamata umaamana uu sido binta abilcaas ahayd calaa caatiqihi garabkiisa uu ku sido faidaa rakaca hadduu rukuucayo wadacahaa waa dhigaya waidaa rafaca hadduu soo kor noqonayo min sujuudihi uu kasoo kor noqonayana acaadahaa waa soo celshanaya khulaasaduna camalka noocan oo kale waa la ogolyahay camalku inuu bataa la diidaa karada iyo yaraantuna iyo qiladuna curfiga unbay isaga laabane walidaalika fuqahadu karada saddex wixii ka badanay ku xadeeyeen curfi unbayna iyaga laftooda dabcan ay ka hadlayaan haddana waa inay isku xigto xarakada marka hadda waxaa muuqanaya haddii la yidhaaha ficilka nebigu waa badnaa ma isku xigin marka oo mutataaligii baa meesha ka baxaya haddii la yidhaaha maba badnaynoo waa yaraydna de yaraantu awalba salaada ma burinayn marka camal badan oo isku xigaa salaada jebinaya marka halkana arkaan baa udhexaynaysa mararka qaar waana sida alimaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo inta badan ay ku macneeyaan leanna xadiidkii kale wuxuu ahaa ina fi salaati la shuqlan laakiin uun curfigii in layskaga celiyo waa fiican tahay abu barzat alaslami isagoo tukanayo waa tii waxaa ka fakaday oo ka booday ratigiisii markaasuu intuu ka daba tallaabsaday buu soo qabsaday carigii buu kula soo dhegay kuwa marka meesha joogo khawaarij ahaabaa ku qosqoslayo waxay yidhaahdeen unduruu maa yasnacu hada shaykh odaygan weyn bal fiiri wuxuu salaada ku dhex sameynaya markaasuu markuu salaadii ka baxay buu wuxuu ku yidhi rasuulkan annaga la joognay buu yidhi waqad ra-aynaa yacni min takfiifihi nebiga taysiirkiisa iyo takfiifintiisana waa soo aragnay ayb marka kitaabu lcamali fi salaati uu bukhaari ku dhex keenay xadiidkaas de marka waxyaabahaas marka inuun loo celiyo wixii uu qofkaani qofkan salaad kuma jiro wixii laysdhahayo camal badana iska noqonay wixii de qofku inuu salaada ku jirana loo jeedo laakiin markaa yacnii aadna aan u badnayn salaada ma jebinayso baabu mubaadarati baabu mubaadarati alimaami imaamka kala degdegiddiisa arkaantii in lagala degdego oo laga hormaro ayb labay marka arkaanta u qaybinayaan de dabcan kuwo haddii lagala hormaro salaadiiba ay jebayso takbiiratulixraamkii yaa ka mida intuusan isagoo allahu akbar dheynadaadu allahu akbar dhahdo eber haddii aada la dhahda xataa yani muqaaranada oo takbiiratulixraamku eber bay ka dhigaya salaada kaligaana ma dukanin imaamna lama dukanin dabcan meelaha kalena d salaada ka hortiis haddaad ka baxdana waa la mid laakiin inta kale haddaad ka hormarto oo sujuuddii aada madaxa soo qaaddo isagoon soo qaadin wax xaaraana ku dhacday laakiin hal tabdulu salaatu daahir marka salaadii inaynan jabaynin saasay u badan yihiin fuqahadu hadday kugu dhacdo adiga sidaas ood madaxa kor usoo qaado imaamkiina uu weli sujuudsan yahay see la yeelaha waa inaad laabato wayn waxaagan dambe aad samaynaysaa sax ma aha mutaabacadii waajibkii mutaabacada inaad ku laabato dadka qaar baa waxay u qaadanayaan markaas armaan saddex sujuud sameeyey buu ku leeyahay mahayn qofka mar haddii adoon ogeyn oo kale imaamkii aad ka hor qaaddo waa inaad u laabato mutaabacadiisa dib ugu laabato ayb wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can moxamed bni ziyaad can abi hurayrata qaala qaala muxamadun sala allahu calayhi wasalam alaa yakhshaa miyounan ka cabsanaynin aladii yarfacu ra'sahu midka madaxiisa kor u qaadayo qabla alimaami imaamka ka hor an yuxawila allaahu alla inuu u rogo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa inuu u rogo madaxiisu inuu madax dameer u ka dhigo madax dameer marka in xaqiiqo ahaan uu saas noqdo oo dameerba uu isku bedelo baciid ma ahano waa maskhiga ummaddan qeyb ka mida in masakha lagu ciqaabi doono nabigaa sheegay sal l slam wayamsakhu aakhariina qiradatan wakhanaaziirin marka mar haddii ummaddan inuu ku dhacayo nebigu ou sheegay kana kii unbuu ka mid yahay haddii marka aan dad lagu ciqaabin kuwo in laga dhigo waa laga yaabaa ayb macno kale waxa uu yahay ra'sa ximaarinta in laga wado kinaaya can ilbalaada qofkaasi qofaan yacni wax fahmaynin oo damiin ah inuu noqdo dameerka ilaa damiinnimaa lagu yaqaanaa balaadada marka la sheegaya dameerkaa tusaale looga dhigaa yacnii qofkaasi qof wax fahmaya ma noqonayo ibnulcarabi wuxuu ley inu wax fahmaynin waxaa ku tusaayo kor iyo hoos salaada ma dhammaynayaa imaamkoon dhammaynin adoo og inaadan salaaddii dhammaynaynin imaamka oon dhammaynin inaadan salaaddii ka baxaynin haddaad og tahay inaad ka hormarta maxay soo kordhinay marka kollaba assalaamu calaykumtiisa waa sugaysaa maxaa uga hormaraya marka waa doqonnimo iyo damiinnimo taasaaba ahba balaadada waaba ku sifaysan yahay xadiidka marka waxaa laga qaadanaa fiihi wujuubu lmutaabaca mutaabacada waajibnimadeedu inay waajib tahay mutaabacat limaam leanna waciidka intaan la eg wuxuu ku dhacay waa waajib laga tegay xadiidku marka wuxuu manduuq ahaan ku tusay marka mutaabacadu inay waajib tahay haye marka waxaa kaloo mafhuum ahaan uu tusayaa mafhuum ahaan marka muqaaranada ka waran marka ma laga qaadan karaa haddii mutaabacadii la yidhi yani haddii la yidhi taqadumkii ka hormaridii haddii la reebay ma laga fahmi karaa marka muqaaranadu inay bannaan tahay ila ka hormaridaa la reebay in lala sameeyo marka oo lala rukuuco lala ictidaalo lala sujuudo say noqona iyada oo marka lala xiriirsado qaar baa waxay leeyihiin inay dhib ayna lahayna halkan ka muuqanayso laakiin maya saas ma aha xadiidku mutaabacada waajibkeeda wuu sheegay taqadumku mamnuuc inay tahay waa tilmaamay muqaaranadan waa laga aamusay keliya un waa laga aamusay maskuutun canha mar hadday maskuutun canhaa ay tahayna ee macnaheedu maaha waa bannaan tahay ma aha maxaa yeelay mutaabacadaaba waxay keenay kadib mar idaa rakaca farkacuu idaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu marka fa-duna tacqiib iyo markaa yacni waxay keenaysaa iyo tartiib labadaasay isu keenaysaa marka waa in lakala dam laga dambeeya muqaaranada marka hadday ku dhacdo niyada allahu akbarta horeed takbiirtaan ujeeda haddaa isla dhahdaan hal mar ood isla takbiirsataan eber marka arkaanta inta kale salaadu ma jebinaysa waxaa kaloo iyadana meeshaan oo kale ku jiro ama looga hadlaa ta-ahurka laftiisa ta-ahurka badan mutaabacada waa diida leanna mutaabacadu qofkan qofkan buu raacay markuu ficilkan sameeya inaad ka daba samayso haddii marka isagiina uu sujuudsan yahay adigina aada faatixadii weli wado adiga yaad la tukanaysaa marka cid aada la tukanaysa la garan maayo haddii ay dhacdo marka de imaamku inuu faatixadii ama uunan akrinaynin ama boobsiinayo o kale inaad dadaasho adiga uun ood ku dadaasho takhalluf badan inaan lagaa helin ayaa lagaa raba takhallufka haddii cudurdaar ou keenana dhib ma leh takhallufka cudurdaarku uu keena hadda masaajidkan oo kale waa ka dhacaa mararka qaar imaamkii ataxiyaadka koowaadoo ka tegaa waa istaaga isaga faatixadii buu aqrinaa dadkii ma oga ataxiyaaday ku jiraan markay soo ataxiyaadsadaan bay waxay maqlayaan allahu akbar waa soo kacayaan samic allaahu baab ku xigta ka bacdi isagii marka faatixadii buu aqrinaa boobsiinayaa waa rukuucayaa ictidaalkiiu kusoo gaara ama sujuudda waa daba ordaysaa markaas takhallufkaasoo kale waa takhallufun bicudrin waxay sataade meeshaan waxa loo sameeyey waxay tahay qofka halkan ku tukanayo inuu isaga muballiq dadka usii noqdo laakiin dadku maskaxdooda ma joogto wbه qال أخبرnا يعقوب بن إبراهيم وهو الdwرقي qال xdثna بن عlyة إسmاعيل qال أخبرnا شعبة عن أbي إسحاq وهو cمر بن cبدالله الأمdاني qال سمعت cبدالله بن يزيد يخطب qاla wuxuu yihi xdثna البراء وkana غyra kaذubi mid yعni beenlow ana ma ahayn kaذuب hadda أمثilaة المbaalغة lagama wado un macnuhu waxay tahay beenlow ma ahayn وkana غayra kaadibin maxaa yeele haddii kaduub hadda amhilatulmubaalaqada loo daayo waxa iska mid been badan ma ahayn hadduu been badnayn laakiin been yar inuu sheegayo iyaa ka muu ah aa laga fahmi karaa sidaas looma jeeda marka wa kaana hayra kaduubin ay hayra kaadibin waay beenlow ma ahayn anahum iyagu kaanuu waxay ahayn idaa sallow maca rasuuli llahi sal l slam hadday nabiga la tukanayaan fa rafaca ra-sahu madaxiisa uu kor u qaado min arukuuci uu kasoo qaado qaamuu waa istaagayeen qiyaaman istaag xataa yarowhu ilaa ay arkaan saajidan isagoo mid sujuudsan ah uma sajaduu dabadeed waa sujuudayeen yacnii marka uu nebigu sal ll salama uu tujinayo ilaa ay ka arkaan inuu sujuuday iyaga ma lee dhabarkooda ma leexanayninoo kadib unbay sujuudayeen marka mutaabacadii bay aada ugu dadaalayeen waa qaala wabihi qaala akhbaranaa mu'malu bnu hishaam whuwa lyashkuriyu abu hishaam albasriyu hiqat qala xadaثna ismaaciil bnu culaya can saciidi can qataadata an yunus can yunus bni jubayr makuu dhigna can yunus bni jubayri can xiطaana bni cabdillaahi qaala salaa bina abu muusa baana tujiyey falama kana fi lqacdati fadhigii marku ahaa dakala rajulu nin ayaa soo galay min alqowmi faqaala yani markii uu fariisto ataxiyaadkii u fariistay nin baa soo galay faqaala wuxuu yidhi uqirat الsalaatu salaadii waxaa lagu sugay bilbiri khayrka iyo wazakaati baa lala sugay oo zakadii baa lagu sugayoo waa lala xiriiriyey way fi lqur'aani falama salama abu muusa markuu salaamo noqsaday aqbala cala اlqowm dadkiibuu usoo jeestay faqaala wuxuu yidhi ayukum lqaa'ilu waa yani kiine ayukum kiineebuu alqaa'ilu ahaa midkii dhahayay hadihi lkalimata kelmadan midkii yiri manaa kii yiri kelmadani waa ki waa kiine faarama alqowmu dadkii markaa yacnii way dib bay uhakadeen ayb arama fahuwa murimun faazamana waa la wariyaayo bizaayi watakfiif اlmiim ayb faazama takfiif faazama bimacnaa marka waxaa weeyaan way aamuseen marka fasakata alqowm marka faarama alqowm faazama alqowmu yani waa aamuseen weeyaan way hakadeen qaala wuxuu yihi yaa xiaanu xiaanu lacalaka qultahaa waxaa laga yaabaa inaad adiga tiri ayb qaala wuxuu yihi laa maya waqad khashiitu waxaan ka cabsaday buu yihi an tabkacanii inaad ihaydaareyso ad eedeyso ayb oo kelmaddaa inaad aniga igu eedeysaan ka baqay buu leeyahay ayb oo shay markaa aan kahdo inaad igu qaabisho yuqaalu waxaa la yidhaha bakaca arajulu bakcan bakaca arajulu bakcan ida staqbaltahu bimaa yakrahu wax uu dhibsanaya markaad ka horgeyso ayb wa huwa naxwu taqriic ibnu lahiir saas uu leeyahay markaad googoyso ood eed ku googoyso inaad kelmaddaa marka igu eedaysaan ka baqay faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slam nebigu kaana yucallimunaa wuxuu ahaa inuuna barayay salaatanaa salaadeenna iyo wa sunnatanaa sunnadeenna dariiqa aan macnaha aan marayno faqaala wuxuu yidhi inama alimaamu imaamka liyutama bihi yani inamaa jucila alimaamu liyutama bihi faidaa kabara fakabiruu waa mutaabacadii marka fa'daani waxay keenay in markuu sameeyaba allahu akbar yiraa kadibba hora laga dhaho waidaa qaala gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin faquluu aamiin dhaha yujibkum اllahu alla idin ajiibee marka in aamiin la dhahaayo yay tuseen waidaa rakaca hadduu rukuucana farkacuu rukuuca waidaa rafaca faqaala samica allahu liman xamidah uu yidhaahdo faquluu rabbana laka alxamdu dhaha yasmac illaahu lakum alla idin ajiibee samica bimacnaa ajaaba waaye oo labadaa macnaba samica adraka sowta iyo bimacnaa ajaaba labadaba waa lagu macneeyaa waxaana ku tusaa ina rabbii la samiicu ducaa ay lamujiibu ducaa waidaa sajada hadduu sujuudo fasjuduu waidaa rafaca farfacuu faina alimaama imaamku yasjudu qablakum hortiinuu sujuuda mutaabacadii marka tafsiirkeediibuuba hadda sheega imaamku hortiin ayuu sujuudayaa wayarfacu qablakum hortiinna waa kor noqonayaa madaxuu kor usoo qaadayaa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi fatilka bitilka taadaasi taadaasi ayaa lagu gudayaa yacnii inta idinku yacnii imaamku sujuuddii waa idinkaga hormarayaa markuu sujuuddii idinkaga hormara kadib idinkii waad la ima waad la imaanaysaan sujuuddii idinkana markaad sujuuddii la timaadaan dabadeed haddana marka imaamkii waa soo kacayaa mar walba imaamkii marka wuu idinka horeeya idinkuna ka horeyntiisaas waxaad ku gudaysaan intaad uga dambaysaan ka horeyntiisu intaad uga dambaysaanay muqaabal ku tahay waa isku imaanay marka jim bay noqonayaan ayb baabu khuruuji rajuli ninka ka bixitaankiisa min salaati limaami imaamka salaadiisa uu ka baxo wa faraaqihi iyo ka faaruqidiisa min salaatihi uu ka faaruqo fii naaxiyati lmasjidi masaajidka geeskiisa oo uga faaruqo marka ku dukado yacnii qof ma'muum ah salaaddii intuu iskaga baxo imaamka ugu xirnayd masaajidka gees tago oo salaaddii uu ku dukado keligiis inuu iska baxo arrintaa marka xukunkeedu waa maxay xukunkeedu marka waa inay bannaan tahay haddii duruuf ay keento mararka qaar qofku waa xanuunsanaa karaa salaaddii ma wadi karo hadduu xanuunsan yahay salaaddiina uunan wadi karin intuu ka baxo salaaddii intuu boobsiisto iska baxaya ayb cudurdaar marka uu jiro wbihi qala ahbaranaa wasil bnu cabdilaclى wahuwa lasadiyu abulqasim hiqat qala xadaana bnu fudayl can اlأcmash can muxaarib bni dihaarin wabi saalix wahuwa samaan dakwan can jaabirin qaala jaءa rajulu min alansaari nin ansaarta ka mida yimid waqad uqiimat الsalaatu iyadoo salaadii la aqimay fadakla اlmasjida ayuu galay fasalaa khalfa mucaadin mucaad gadaashiisuu ku tukaday fatawala bihim waa ku dheereeyey faاnsarafa rajulu ninkii waa iskaga gadoomay salaadii fasallaa fi naaxiyati اlmasjidi masaajidka geeskiisa ayuu ku dukaday uma ndalaqa dabadeed waa iska tegay falamaa qadaa mucaadun isalaata mucaad markuu salaadii dhameeyey qiila lahu waxaa lagu yidhi ina fulanan facala kada wakada hebel sidaa iyo sidaa buu sameeyey faqaala mucaadun wuxuu yihi lain asbaxtu haddaan waa beriso laadkuranna dalika lirasuulillahi sal l slam arrinkaa nabigaan u sheegayaa sala allahu calayhi wasalam faataa mucaadun inabiya sal l slam mucaad nebigii buu u yimid fadakara dalika lahu wou u sheegay faarsala rasuulu llahi sal l slam ileyhi nabigaa u cid diray mucaad faqaala wuxuu wiilkiiba u cid diray faqaala wuxuu yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray cala aladii sanacta wixii aada samaysay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah camiltu calaa naadixii camiltu waxaan ku shaqeeyey maalinkan oo dhan calaa naadixii dhaankayga naadixa ratiga dhaanka ah waa lagu dhaansado dhaankii baan maanta dhan ku shaqaynayay min annahaari maalintii fa ji'tu waan imid waqad uqiimat isalaatu iyadoo salaaddii la aqimay fadakhaltu lmasjida baan galay fadakhaltu macahu fi salaati mucaad maciisa ayaan salaadii la galay faqara'a suurata kada ayuu akhriyay suurat lbaqaray ahayd anigana nin daalanoo shaqo ku daalay baan ahay marka nacam way ma la wadi karin uma kadaa dabadeed kaas fatawala waa dheereeyey fansaraftu waa iskaga gadoomay salaaddii fasallaytu fii naaxiyati lmasjidi baan ku tukaday faqaala rasuulu llahi sal ll slam nabiga wuxuu yidhi afataanun yaa mucaadu mid dadka fidnaynaya miyaa tahay mucaadow yacni fidnadan hadda waxaa laga wadaa qofkan inuu jamaacada imaa waaye maad sabab u noqonay qofku waxa uu sabab u noqdo yacni qofka yani sabab inuu u noqdo dadku inay diintiiba ka tagaan ama ay waajibaadkii dayacaan ama xaaraan inay koraan adiga dartaa wax adiga kaa imaanaya darteed wax fiican ma aha afataanun anta yaa mucaad ayuu laba jeer marka nebigu yidhi xadiidka marka waxaa laga qaadanaya horta qofka inuu ka bixi karo salaadda hadday duruuf u keento salaaddii mamuumka imaamka uu kula xirnaa inuu ka bixi karo hadday dan jirto dantu jiray noqon kartaa qof wax la soo gudboonaaday bay noqon kartaa inuu markaa ka bixi karo waxaa kaloo xadiidkan sida hadda daahirkiisa ka muuqato ninkii waa baxay meel geesuu tegay daahirku waxaa u muuqdaa salaadda inuu soo bilaabay oo uunan binaa samaynina isti'naaf inuu sameeyey meeshaas marka culimadu waxay leeyihiin imaamu nawowi oo kale wuxuu leeyahay waxaa u bannaan inuu meeshiisa kasii wato salaada marka muxuu samaynaya isagoo salaaddii ku jiro ayuu niyadii ma'muumnimadow jarah waa dukanaa marka waa dhammaystirayaa salaadiisii hore ayuu kusii binaysa karaa waxaa kaloo bannaan inuu inta iska baxo gees iska tago salaaddiiba soo bilaabo labada waa bannaantaha haddii marka inuu inta gooyo gees ou tago oo salaada uu soo bilowdo hadday bannaanaatay tii awal u jirtay inuu sii wado min baabi owlaah saasay dhahayaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed